diyaarad weydii tallaalka cudurrada oof-wareenka, shubanbiyoodka iyo jadeecada ahaana solanka talgali awlaado ku nool deegaanada acc qaatumo iyo ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada laascanood walana meelasay laku wareejiyey wasaaradda caafimaadka maamulka qaatumo kaasoo husakokooyi hay-adaha w h o iyo unisef si awlaado la siiya tallaalka goobta la kala shar wareegay ee tallaalku iyo weliba goobro ku hay madaxda wasaaradda caafimaadka maamulka qaatumo iyo hang hay-adaha w h o iyo unisef maamulka degmada laascanood agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka acc qaatumo cabdirasaaq cabdiraxmaan cadceed oo la wareegay lamadan talaal iyo waliba ussheeg intay ulaadiyi udeer sii doonaan usana bulshadanka baaqintii oo ku faa'iidaysadaan tallaalku si joogto ee lagu wada doonaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka maamulka acc qaatumo waxaan ku soo dhoweynay oo kula wareegaynay tallaalka ka hortagga oofureenka maxaa la yidhaahdaayey minanjaytiska iyo xanuunada la halmaale ee isku cudursiduhu uu keeno iyo sidoo kale tallaalka ka hortagga shuban biyoodka runtii tallaal aad muhiim u ah markii ugu horreysayna soomaaliya oo dhan laga qabanayo dowlad goboleedka ilsi khaatumo waxauu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo meelaha tallaalkaas laga fulin doono runtii waa tallaal dadka deegaanka oo dhan dan u ah tallaalkan oo falaytkii koowaad uu saaka yimi oo kan aanu iminka la wareegaynaa insha allahu tacaala laba falayd oo kalebaa ku xigi doona falaydadaas markay soo dhammaadaan oo tallaalka iyo qalabkii lagu qabanayayba ay soo dhammaystirmaamna insha allahu tacaala si guud issi khaatumo oo dhan min gobol degmo tuulo ilaa iyo maxaa la yidhaahdaayey ilmaha baadiyaha ku nool waxaa la gaadhsiin doonaa tallaalka ka hortagga maxaa la yidhaahdaayey bronkitada iyo maxaa la yidhahdaa oo fureenka iyo jadeecada sidoo kale in tallaaladan dhowrka ah tallaalka ka hortagga oo fureenka iyo maxaa la yidhaahdaayey xanuunada la halmaala tallaalka ka hortagga shubanbiyoodka dabaysha jadeecada tallaaladan oo dhan in waalidiintu ay ka faa'iidaystaan ubadkooda siistaan maxaa la yidhaahdaayey si ubadku ay u helaan difaac wanaagsan oo xanuunadaas maxaa la yidhaahdaayey ka hortaga madaxda hay-adaha w h o unisef iyo dhanisho sheegay intii tallaalka lankatalgala inta la deersiiya owlaadka badan lama boqol oo kun si lanku horseeda halistay cudurrada oofureenka shuunbiyoodka iyo jadeecada oo dhibaato ka haya owlaada soomaaliyeed waxaan halkan kusoo dhoweynay oo ku qaabilnay talaalka cusbaa ee soomaaliya la keenay oo kale ahaa b c p da iyo rootaha talaalkaas oo marka koowaad soo gaaray soomaaliya gaar ahaan sc khaatuma hadda yimid saakay waxaan u bashaareynanaa bulshada reer sc khaatumo inay talaalkii la keenay oo ay ka faa'idaystaan talaalka haddii la haydmo talaalka keenistiisa laba ujeedda laga leeyahay in lagu qabto cambaign la qaban doono bishaan gudaheeda iyo sidaasoo kale xarumaha caafimaadka in la geeyo oo la siiyo carruurta shan sano ka yar aad iyo aad baan runtii ku faraxsannahay in si toos ah uu talaalka uga yimid muqdisho halkaana uu saaka soo gaaray alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh xilligii uu soo gaadhay soomaaliya inuu inagana ina soo gaadho tallaalkii cusbaa ee caruurta lagaga tallaalayey oof wareenka lagaga tallaalayey iyo tallaaladii hore u socday tallaalka iyo qalabka la keenayaa waa alaab aad u fara badan waxaa la tallaalayaa caruur laba boqol oo ku dhow ayaa la tallaalaya oo shan sano ka yar oo deegaanka ssc ka kooban oo dhan from jiidali ilaa iyo meesha la yidhaahdo buuhood leh ayaa lagu tallaalayaa caruurta joogta ee ku nool dhammaantood